habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen isniin ah bisha januari ee sannadka cusub ee laba kun iyo toddobiyo tobankuna waa laba waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi ana waa ismaaciil xuseen farjal
qodobada ah aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wakhtiga la qabanayo doorashada guddoonka baarlamaanka soomaaliya oo la shaaciyey
waxaan isla garay doorashadu inu dhacdo guddoomiyaha koob iyo tobanka bishan january laba kun iyo toddobiyo tobanka labaiyo tobankeedana bishan january ay dhacdo doorashada guddoomiye ku-xigeenka koobaad iyo ka labaad waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan guddoomiyaha ku-meel gaadhka ah ee baarlamaanka soomaaliya oo isna fariin dardaaran ah u diray xubnaha baarlamaanka cusub
waxaan leeyahay xildhibaanada amba ha cusboonaadeen ama muxuu ahaaye kuwii hore ha ahaadeen waa inaad muddisaan daacadnimo qofna inaanad ku jeclaanin qabiil qofna inaanad ku jeclaanin danaysi gaar ahaaneed waxaan idhi ilaahay ka baqa waa inaad muddisaan daacadnimo kalsooni sidoo kale waxaad maqli doontaan qaraxyo xooggan oo maanta gelgelay magaalada muqdisho meel ku dhow garoonka diyaaradaha waxaan kale aan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay brofesor cabdi ismaaciil samatar oo maalmihii ugu dambeeyey muqdisho ku sugnaa sidoo kale xubintii dooda gaabanna barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warka caalamka
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in laba qarax oo xooggan ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee muqdisho ayna ku dhinteen ugu yaraan shan qof dad goobjoogayaal ah ayaa sheegaya in labada qarax ay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah qaraxa koowaad ayuu geystay baabuur lala eegtay bar kontarool oo ay maamulaan ciidamada dowladda una dhow garoonka diyaaradaha halka qaraxa labaadna uu ahaa baabuur daba socday oo isna ku qarxay waddada u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo hoteel lagu magacaabo biis hotel ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in shan qof ay geeriyoodeen labada qarax laba ka mid ah dadkaas waa shacab halka qof kalena uu yahay askari ka tirsan ciidanka dowladda iyo labadii qof ee qaraxyada fuliyey ciidamada amisom ee gacanta ku haya amniga garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaa xaqiijiyey labada qarax ee ka dhacay muqdisho waxayna sheegeen in ay baadhitaan ku wadaan dadka magaalada ayaa v o a u sheegay in dhawaaqa qaraxyadu ay ahaayeen kuwo aada u culus islamarkaana ay burburiyeen daaqadaha iyo saqafka guryo goobta ka agdhowa
ugu yaraan afar ruux ayaa ku dhintay weerar ay xalay fiidkii maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland iyo qof rayid ah oo marayay meel u dhow degmada luuq ee gobolka gedo weerarka ayaa ka dhacay meel lagu magacaabo bohol bashiir oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta degmada luuq ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo la sheegay inay la socdeen mooto bajaaj ah iyo darawalkii mootadaasi waday maxamed xuseen cismaan ganey oo ah guddoomiyaha maamulka degmada luuq oo v o eda u xaqiijiyay weerarkan ayaa sheegay in ciidamada la weeraray ay ka soo laabteen dhanka xadka gobolka gedo uu la wadaago gobolka bakool waxaana ciidamada la laayay ay ilaalo ahaan u raaceen mooto qaad geysay degmada yurkud ee gobolka bakool maleeshiyada al-shabaab ayaa halkaasi ka baxsatay mootadii iyo qolyihii iyo qaadka ay wateenba ciidamadaasi la laayay mas-uuliyiinta gobolka gedo ayaa dhacdadan waxa ay ku eedeeyeen maleeshiyaadka al-shabaab oo inta badan weeraro gaadmo ah la beegsada ciidamada dowladda soomaaliya iyo amisom ee gobolka gedo ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay habeenkii sanadka cusub goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaana goobtaas ku dhintay sagaal iyo soddon qof mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa haatan baadi goob ugu jira inay gacanta ku soo dhigaan qofkii toogashada geystay kooxda isis ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in qofka weerarka geystay uu ahaa askari ka tirsan kooxdaas warbaahinta dalka turkiga ayaa sheegay in la xidhay siddeed qof kuwaas oo weerarka lala xidhiidhinayo hase ahaatee weli waxaa la baadigoobayaa ninkii toogashada geystay
booliska iyo saraakiisha caafimaadka ah ayaa sheegaya in ugu yaraan soddon qof ay ku dhinteen ku dhowaad shan iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen isniintan maanta ah markii qof isa soo midaamiyey oo watay gaari lagu soo raray walxaha qarxa uu ku qarxiyey suuq ciriiri ah oo ku yaala magaalada baqdaad ee dalka ciraaq kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka iyada oo war ay sii daysay wakaalada wararka ee amaq ay ku sheegtay in sida ay hadalka u dhigeen howlgal shahiidnimo lagu dilay dadka naftooda ku waayay weerarkaasi qofka ismidaamiyey ayaa walxihii qarxayay ee uu sitay waxa uu ku qarxiyey suuq qudradda iyo midhaha la cuno lagu iibiyo oo ku yaala degmada ku taalla dhinaca bari ee magaalada baqdaad ee sadar oo badi dadka degan ay yihiin shiico kuwaasoo weeraro soo noqnoqday lala beegsaday weerarka ayaa dhacay iyadoo madaxweynaha dalka faransiiska francois holand uu booqasho ku tegay ciraaqa si uu ula kulmo mas-uuliyiinta dowladda iyo askarta faransiiska ee uu saldhigoodu yahay halkaasi
aweysin wanaagsan dhegaystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan guddida doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa soo saaray jadwalka doorashada guddoonka golaha shacabka sidoo kalena waxay doorteen hoggaan guddiga doorashada oo shalay ee ay doorteen xubnaha baarlamaanka shan iyo toban xubnood ka kooban ayaa sheegay in koob iyo tobanka bisha januari ee sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka la qabanayo doorashada guddoomiyaha golaha shacabka halka ku-xigeenadiisa koowaad iyo labaadna ay doorashadoodu dhacayso labiyo tobanka bishan haddaba waxaan khadka telefoon ku waraystay guddoomiyaha guddida qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka xildhibaan doctor cabdiraxmaan ducaale bayle shalay baa lana soo doortay maanta markaa shan iyo toban annaga aroortii waxaan ku shirray golaha baarlamaanka marka guddoonka iyagii baan dooranay shaqadii lanoo yimaadayna waan waan gudagalnay shaqadaasi waxaa idin laga shaqeeyo geedi socodka doorashada guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha iyo labada guddoomiye ku-xigeen marka waxaa ku jirtay inaan markaa soo soo samayno doorashadii oo muddaysan ayaa ayay ahayd inaan soo samayno oo ay ku jirto saddex qaybood u qaybsan caadatan qaybta hore oo ah in ciddii dooneysa inay danaynaysa inay guddoonka ka qayb gasho inay applicationkoodii ama dalabkoodii soo gudbiyaan lacagtii shubaan laga eego dalabka oo la la ansixiyo iyo taasi waa waa tallaabada ugu horeysa tallaabada labaad waxa weeye inay programkooda baarlamaanka hor yimaadaan oo ay usharaxaan wakti la siiyo ta saddexaadna waa doorashadii marka iyadoo saddexdaa qaybooda ayaan maanta gudagalay wakti dheer bay nagu qaadatay maanta oo dhan bay nagu qaadatay runtii laakiin waan soo gabagabaynay gabagabadiina waan shaacinay marka maxaa isla garateen xillima inay doorashadu dhacdo
waxaan isla garanay doorashadu inu dhacdo guddoomiyaha koob iyo tobanka bishan january laba kun iyo toddobiyo tobanka labaiyo toban labaiyo tobankeedana bishan january ay dhacdo doorashada gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo ka labaad inta ka horeysa maxaa la qabanaya
waxaa la qabanaya labadii tallaabee kale aan kuu sheegay beri laga bilaabo sideedda saacadood aroornimo ilaa iyo shanta galabnimo ee khamiista maalinta shanta saddexdaa maalmood waxaa la siiyey in lasoo xereeyo dalabkii ciddii dooneysa inay ka qayb galaan guddoonka inay soo gudbiyaan lacagihii shubaan saddexdaa maalmood baa loogu talagalay labada maalmood ee ku-xigaana waxa weeyaan waxaa la siinayaa inay wakti siiyaan ay baarlamaanka wax ugu sharaxaan soomaalida wax ugu sharaxaan dad kale wax ugu sharaxaan waxa programkoodu yahay la waa dad la kala dooranaya labadaasna waa labada maalin ka maalinta ka dambeysana waa waxaan u bixinay nasasho ay iyagu isku soo abaabulaan intaana doorashada la gelin isku soo habeeyaan koob iyo tobankeeda markaa doorashada sida loo gaaraya maalin walba waxbaan u qoondaynay waxaan u qoondaynay habkii sidii loo habeeyana waan saxaafadda la wadaagnay marka dabcan xildhibaanadan ama dadka jecel inay xildhibaanada ka mid ee jecel inay shirguddoonka u tartamaan ayaa maalmahan aad filaysaan inay araajida idiin soo gudbiyaan idinka shaqadiinu markaa ma ina araajidoo keliya qabataanba mise idinka laftigiinu waxaad eegi doontaan dadka u qalma inay baarlamaanka hortagaan oo weydiistaan in shirguddoonka loo doorto mde waxaan eegeynaa waxay leeyihiin waxyaalo loo baahan yahay baa jira inay soo gudbiyaan waxyaalo loo baahan yahay oo shuruucda baarlamaanka ku ku habaysan ayaa yaan ayaan eegeynaa muxuu qofkii soo gudbiyey iyo wixii looga baahnaa baan isla eegeynaa haddii wax ka dhiman yihin waan u sheegeynaa hadday dhamaystiranyihin way dhamaystiran yihin baan leenahay lacagtii bixiyey lacagtii wuxuu ku bixiyey rasiidkeedii baan kuayaan ku lifaaqaynaa marka doosiye dhan baan u samaynaynaa qofka doosiyagaasaa markaa la ansixinaya la gudbinaya inuu qofkaasi ansax ansax u yahay inuu inuu tallaabada labaad qaado dabcan maalmahan soo socdaa markaa hawshii bilaabaysaan dad badanna way danaynayaan doorashada madaxweynaha iyana way ka dambaysaa idinka shaqadiinu ma shirgudoonkan keliya mise ta madaxweynahoo kalena shaqadiinu way qaabilsan tahay bal dad halkaan noo kale cadiis
annaga mayna tahay iyada waxay ku eg tahay shirgudoonka garo oo markaa shirgudoonka la sameeyo waxaa imanaya guddoomiye cusub guddoomiye ku-xigeenka koobaad cusub guddoomiye ku-xigeenka labaad cusub marka weji cusub baa bilaabmay wejigaa cusub markuu bilaabmo waxaa la samayn doonaa markaa fikirkii waxaa la gelayaa madaxweynaha doorashadiisa fikirkaa markaa waxaa ka mid ah in lasoo doorto gudigii wadaysay taayadan oo kale ahayd ayaa ayaa la bilaabaya sidaan ugu fahamsanahay taasaa markaa xilka la wareegiyo xilka la wareegiya ayaa qaadanaysa taayadu waxay ku go-aysaa marka guddoomiyaasha la doorto ay ku egtahay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada baarlamaanka waa guddoonka baarlamaanka xildhibaana doctor cabdiraxmaan ducaale bayle waxa uu khadka taleefonka goor dhoweyd ugu warramayay ismaaciil xuseen farjeer oo stuudiyaha la fadhiya dhinaca kalena doorashooyinkan ka socda soomaaliya ee gebagabada maraya waxaa horey loogu eedeeyey in ay hareereeyeen musuq maasuq iyo wax isdabamareen cismaan cilmi boqore oo ah guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee aqalka hoose ee baarlamaanka waxa uu muddo lix iyo toban sannadood ah kusoo jiray baarlamaanadii kala duwanaa ee dalka soo maray waxaana toddoba sano oo ka mid ah uu soo noqday guddoomiye ku-xigeen waxa uu dardaaran ah u diray xildhibaanada ah baarlamaanka cusub waryaheena maxamed colaad xasan oo u waramay ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyey waxqabadka laga filan karo baarlamaankan cusub bismillahi raxmaan iraxiim adeer aniga muddo lix iyo toban sano ah ayaan baarlamaanadii ku-meel gaarka ah ee kala dadambeeyey aan ka mid ahaa toddoba sanana hadee waxaan ahaa guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaankan ahaa marka aad baan ugu rajo weynahay horta waxqabadka golaha shacbiga waxay ku xidhan tahay qofku hogaanku inuu yahay hogaan daacada oo muxuu ahaaye dadku muxuu ahaye baarlamaanka xubnaha baarlamaankuna ay ku kalsoon yihiin haddii la helo kaas hogaankaas haddii la helo ummadda shacbiga soomaaliyeedna waxbaa loo qaban karaa qaabka muxuu ahaye baarlamaanku u shaqeeyana way wanaag way wanaagsanaan lahaa wuu wanaagsanaan lahaa marka laakiin dee haddii taa la waayo weligeed ba isjiidashi iyo isxagashi iyo mataqaanaaye waxbaa iskhilaafo iyo mooshin baa yimid iyo waxaasaan la waayayn waa gartay cusmaan baarlamankan baarlamaanka ka horreeyey waxaa lagu eedeynaya musuq maasuq iyo in codadka la iibsado siyaasiyiinta loo kala xagliyo iyadoo dana dhaqaale laga fiirinayo haddana waxaa laleeyahay baarlamankan waxa soo galay intooda badan raggii baarlamaankii hore ku jiray eedaha nooca le musuq maasuqa cabsida aad ka qabtaan intay la eg tahay wallaahi horta wixii hadda noo muuqan oo naga maqan waa wax alle uunu ogyahay weye wax anigu hadda maanta aan tilmaami kara ma aha balse waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in muxuu ahaaye waxyaabihii aan soo marnay waxyaabo ka fiican in insha allahu ayaan rajaynaynaa ilaahayna aan ka baryaynaa oday soomaaliyeed oo sidaad ii sheegtay muddo dheer kusoo dhex jiray baarlamaankaad tahay weli intii baarlamaanada aad soo fadhisay ma ku soo mareen arrin aad aad aada uga carootay oo danaha ummadda soomaliyeed la xiriira oo aad istiri haddii tan aan wax laga qaban baarlamaanka waad isaga tegi lahay
adeer sidaad ogsoon tahay baarlamaankan baarlamaankii ka horreeyey kan hadda ee dhammaaday oo gabaabsiga kii ka horreeyey waad ogsata anoo guddoomiye ku-xogeen baarlamaan ah ayaan muxuu ahaayey waxyaaba anigu marka aan u arkayey inaynan ahayn maamul wanaagsan oo maamul wanaag inuusan ka jirin baarlamaanka dhexdiisa inuusan ka jirin daacadnimo inaysan ka jirin waataan iscasilay anoo eeraan jooga ayaan iscasilay oo xilkii aan hayay aan iska casilay marka haddii aan soo dhaafo baarlamaankan hadda xataa waktigiisii dhammaaday waxaan idhi inaad maqasheen iyo in kale ma aqaani af daboolan dahab ninkii diida dabaal hadalkaasi wuxuu ahaa hadal yacni maaragtay qofkii si fiican u fikira oo ulajeedada fahmay wuxuu ahaa markii aan arkay sida ay wax yihiin iyo sida wax loo wado inaysan fiicnayn markii aan arkay baan go-aansaday inaaban ka hadalba muxuu ahaaye golaha baarlamaanka oo dowrkii iyo kaalintii aan ku lahaa inaan ka aamuso maxaa yeelay waxaan ogaaday waxa aan sheegaya xataa nin waayo aragaan ahaa muxuu ahaaye waxa kaalintii igaga aadanayd oo aan muxuu ahaaye ka geli lahaa howlaha baarlamaanka markii aan arki waayey in wax layga aqbalayo oo muxuu ahaaye wax la yaan iska aamusa waxaan aftaboolan dahab ninkii diida dabaal sidaasaanan ku aamusay haddana haddii aan insha allahu tacaala ay rajadu wanaagsanaato waan waxaan ku tala jiraa in aan afkaartayda iyo muxuu ahaaye waayo aragnimadayda inaan ku darsado haddii hogaan fiican la helo oo wax wax naga aqbala insha allahu tacaala
doorashaadi ku soo aadan oad galaysaan xildhibaanada aad kumeel gaarka guddoomiyaha u tahay maxaad kula talin lahayd adigoo ka eegaya danaha soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa waanan kollay dardaarankayga waan gaadhsiiyey waanan la taliyey fadhiga baarlamaanka ee daraad baan ka hadlay waxaan leeyahay xildhibaanada amba ha cusboonaadeen ama muxuu ahaayey kuwii hore ha ahaadeen waa inaad mujisaan daacadnimo qofna inaanad ku jeclaanin qabiil qofna inaanad ku ku jeclaanin danaysi gaar ahaaneed waxaan idhi ilaahay ka baqa waxaan idhi sidii shacbiga aad wax ugu qaban lahaydeen waa inaad mus waa inaad muujisaan daacadnimo kalsooni iyo had had iyo jeer inaad ka fikirtaan sidii aad wax ugu qaban lahaydeen shacbiga soomaaliyeed ee tabaalaysan waad og tihiin oo abaare baxsan baa dhacay dagaalaa wadankii ka jira qaxooti iyo barakac fara badan baa ka jira waxaan sidii kuwaas loo daryeeli lahaa oo maadaama idinku aad matashaan shacbiga soomaaliyeed kuwaas sidii wax lagu qaban lahaa waa inaad ka shaqaysaanaa baarlamaanka kula dardaarmay insha allahu hogaanka cusub markii la doortana dardaaran baan ka tegi doonaa oon baarlamaanka uga tegi doonaa guddoonka cusubna aan uga tegi doonaa maxaa yeelay intaasoo sanaan baarlamaanka kusoo jiray waayo aragaanahay muxuu ahay guddoonka baarlamaanka ka mid noqday anigu ma ihi muxuu ahaaye waxaan had iyo jeer ka fikiraa sidii shacbiga soomaaliyeed ee dadka masaakiinta loogu lagu gargaari lahaa taas ayaa fikirkaygu yahay xoolo ka dhaqa iyo muxuu ahaaye meela ka sab guryo ka dhisi iyo maxay kani weligiina qalbigayga ma gelin haddana sidaasaan kula dardaaramayaa insha allahu tacaala
kaasi waxa uu ahaa cismaan cilmi boqorre oo ah guddoomiyaha kumeel gaarka ee aqalka hoose ee baarlamaanka oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan
rofesor cabdi ismaaciil samatar oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo deggan maraykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ku sugnaa magaalada muqdisho rofesor cabdi samatar ayaa waraysi uu siiyey v o eda ku sheegay in dhaqaalaha iyo ganacsigu uu xilligan wanaagsan yahay dadkuna ay isku tashanayaan waxaana uu xusay in loo baahan yahay hoggaan wanaagsan rofesor cabdi ayaa sheegay in uu arkayo siyaasad lacag ku dhisan iyo weliba codad kala iibsi waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u warramay
waxaan arkayo waxaa ka badan waxaan maqlayo waxaan maqlayaana waxa weeyaan siyaasadda iyo baarlamaanka iyo wixii la caanamaala oo kharash badan uu ku baxayo iyadoo dadkii abaara haystaan macaluul iyadoona askartii toddoba bilood lacag mushaare la siin shaqaalihii dowladda la siin baarlamaankii hore mushaare la siin haddana malaayiin hay ku baxaso in cod la gato marka waxa weeyaan ilaahay xaaraantaa meesha ka socota xal ummadda ha uga soo saar
dabcan si dhaqsaa siyaasadda ugu booda laakiin horumarka bulshadao kale maxaa kuu muuqday meelaha soo socota waddooyinka waxa weeye dee ardayda waad arkaysaa in macalimiintii dadaalayaan waad arkaysaa askartii inay dadaalayaan waad arkaysaa eh, in waddooyinka dad ku dhisayaan waad arkaysaa ama bayacmushir ha ahaadaan ama dadka meesha ku nool ha ahaadaan inay dhisayaan waad arkaysaa marka waxay ku tusasaa in haddii ummaddu hay hesho madax iimaan iyo usluub iyo edab leh oo ummaddeeda danteeda ka shaqaynaysa in ummadda iyo madaxdu ay israaci karayso ayaad arkaysaa ummad bisil oo doonaysa inay wax dhistaan inay caruurtooda wax bartaan eh, oo aada u dadaalaya oo jidka ka shaqaynaya habeen kasta waxaan marka jidka maro dumar baa xaaqaya rag badanoo xaaqaya ma arag dumar baa xaaqaya marka waxaad arkaysaa dad u nugul dowladnimo inay timaado ee aan kuwii ka dhalin lahaa arrintaasi hay da- eh, maxaan ku idhahaa hay baylihiin waraa waxaad ku tiirsanaysaa caruur uniformkii xidhan oo bugaagtii ugu jirto dhabarka ugu jirto oo iskuulkii ku socda oo qosqoslaya oo faraxsan markaad aragtid waxaad aragsaa waxaad arki doontaa ummad hay suuragal u tahay inay dib u soo noolaato ayaad arkaysaa waalidka kuwa wax siinaya ee ilaalinaya macallimiinta hor joogtana ilaahay baa khayr siin doona Eh, markaa himiladuna ma xuma Eh, dadaalka dadweynuhuna ma xuma laakiinse dadaalka dadweyne hadduuna helin eh, hoggaan xalaala oo birjeexa xooggoogu wuxuu ku dhammaan doonaa rafad ayuu ku dhammaan doonaa amnigaan u imaado muqdishoaad joogtaa waad socotaa dabcan ilaalo iyo dad gaar hadda ku waardiya malaha laakiin amniga markaad fiirsan muqdisho maanta waxbaa ka dhacay oo kale ka war
waxa weeye dee halkanna way ka dhacaan halkaasina way ka dhacaan marka qolooyinkan waxaan qarqarxinaya gaar ahaana dad rayidooni ku dhimanayaan oon dembi galabsan Eh, dee waxa weeyaan islaamnimada taa ogolaanaysaan ma garanayo Eh, laakiinse magaalada inteeda badan waa la iska socdaa dadka caadiga wuu iska socdaa Eh, waxa weeyaan qaraxaasaa laga yaabaa inay la kulmaan iyagoon waxba warka hayn laakiinse waxa weeyaan askarta aan waxaan qabaa xamar haddii saddex kun oo askar oo saadkooga haysta uniformkooga haysta mushahaaradooda haysta quruskii caruurtooda waxay cuni lahaayeen haysta maamul iyo madax eh, iimaanliin ay hor joogaan waxaan qabaa in dhowr bilood saddex afar bilood magaaladu nadiifay ku noqon karaysa xagga ammaanka waa saddex kun askari keliya waa saddex kun oo askar keliya laakiinse laba iyo labaatan kun oo askari oo afrikaana waddankan jooga ya meelay ku wada xidhan yihiin ya dhufays bay ku wada jiraan dadka cid ilaalisaa ma jirto markaasi waayo marka waxaan qabaa waxa weeyaan saddex kun oo halkana waddankoo dhan shan iyo toban kun oo askari oo habaysan ya ayaa ammaankiisa sugaya qofkii xaq darre ku dhaqmanaya ka- dadka ka qabanaya kii xaq ku shaqaysanayana dee albaabka u furaya walaal
v o edu aad la hadashay kol hore waxaa sheegtay in doorashada soomaaliya meel waxa ka socdasan doorasho ahayna tahay wax maaragtay aad aan u wanaagsanay marka laga hadlayo qaabka wax u socdeen muqdishoa timid maxaa hadda aragta walaal waxiihan malaynayay inay dhacayaane wararku igu siinayaan dad baan dad baan la hadlaa oo xamar jooga oo gobollada joogaan oo asxaab nahay oo warka i siiya Ee, waxa weeye horta dhallinyar fara badan baa baarlamaanka soo gashay waxaan rajaynaynaa dhallinyartaasi siday ku soo galeenba ee, inay ilaahoogana ka baqdaan iimaan yeeshaan ummaddooda u shaqeeyaan hadday taa keenaan waxaa iman doonta madax hufan oo hanaan la iman doonta Ee, laakiinse waxaad arkaysaa iminka in dad fara badan oo baarlamaanadiiyo meelo lagu xidhanayo oo la- sidii xoolaha la raashiminayo oo cunto la siinayo waxaan rajaynayaa kuwaasina inay ka waantoobaan kuwan la haysana inay ilaahay ka baqdaanoo qof xaqa oo edab leh ay u soo saaraan ummadda Ee, marka waxaan waa ducaynayaa habeen kastaba ilaahay inuu khayr ka dhigo rajo way xogaa way muuqataa in dee rajadaa shaydaanku ka xoog roonaanaya marka waraysigan kii ka horreeyey rajo xumadaad qabtay waad ka duwantahay galabta waxa weeye dee wixii markii dhacay ee baarlamaanka kursi lagu soo gadanayo boqol kun laba boqoloo kun saddex boqoloo kun way joogaan dadka way soo baxeen qaarkood kuwaasi waa run aan indhaha layska qaban karin laakiinse waxaa jira dad waxoogaayo intan arkay waa ma fara badnaa ood moodaysid inay soo jeedaan kuwaas ayaan himilada saarana inay ka badiyaan kuwa kale ee ama soo gatay ee doonaya lacagtaa intii ka baxday iyo in ka badan inay dadka ka helaan kaasi wuxuu ahaa brofesor cabdi ismaaciil samatar oo ku sugan magaalada muqdisho wuxuu u warramayey wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ismaaciilow sanadkii cusbaabaa weli lagu jira ilaa weli waa curdun hadduu laba maalin uun jiro Laba maalin.
waa shalay iyo Durba.
maanta uun durba waa laba waa curdun adaa beri maqli doona haddii ilaahay nafta noo daayin sanadkii la sagootinayo haddana oo la leeyahay Laba- sanadka cusbaa baa dhalanaya laba kun iyo toddobiyo toban laba oo kun iyo dhammaada toddoba iyo toban oo dhammaada laga yaaba inuu ka sheekeyna haddii ilaahay nagu siibo sanadu marka saasunbay u soconayaan marka waqti sanadu waan saasay garaa.
u socdaan een, wax soo saarkuna wuu badanya micnihii sanad walba markuu dhasho waxbaa la socda Mm.
heesihii cusbaa ee sanadka laba kun toddoba iyo tobanka maxaa kaa soo gaara horta allah way fara badan yihiin halkaa ma miyaa la isweydiiyey caashay marka bal mid soo qaba anna mid baa hadhow soo qaban doonaayo haye ma- ma dooqaaga miyaa dambaysisay kayga dib baan udhigaya kaaga dib aad lugaye heestan aan haatana idin soo ciyaarin ay ay idin ciyaar ay ku luuqayso fanaanada deeqa bilan
cawaysi wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaana waa fiidnimo isniin ah bisha januari ee sanadka laba kun toddoba iyo tobankan ay tahay laba halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubintii dooda gaaban waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii aanu ku eegi jirnay qurba joogta iyo qodobo kale marka hores waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka oo kooban
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in laba qarax oo xooggan ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in labada qarax ay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah qaraxa koowaad ayuu geystay baabuur lala eegtay barkantarool oo ay maamulaan ciidamada dowladda una dhow garoonka diyaaradaha halka qaraxa labaadna u ahaa baabuur daba socday oo isna ku qarxay waddada u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo hoteelka biis
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay weerar ay xalay fiidkii maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland iyo qof rayid ah oo marayay meel ku dhow degmada luuqi gobolka gedo weerarka oo ka dhacay deegaanka bohol bashiir oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta degmada luuq ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo la sheegay in ay la socdeen mooto bajaaj ah iyo darawalkii mootadaasi waday maxamed xuseen cismaan ganey oo ah gudoomiyaha maamulka degmada luuq oo v o ed u xaqiijiyay weerarkan ayaa sheegay in ciidanka la weeraray ay kasoo laabteen dhanka xadka gobolka gado uu la wadaago gobolka bokool waxaana ciidamada la laayay ay ilaalo ahaan u raaceen mooto qaad waday ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay habeenkii sanadka cusub goob lagu caweeyey oo ku taalla magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaana goobtaas ku dhintay sagaal iyo soddon qof mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa haatan baadigoob ugu jira inay gacanta kusoo dhigaan qofkii toogashada geystay booliska iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in ugu yaraan soddon qof ay ku dhinteen ku dhowaad shan iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen isniintan maanta ah markii qof is soo midaamiyey oo watay gaari lagu soo raray walxaha qarxa uu ku qarxiyey suuq ciriiri badan oo ku yaala magaalada baqhdaad ee dalka ciraaq
weysan wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan xukuumadda suudaanta koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in dalkaasi ay nabad iyo xasilooni ku soo dabaasho sannadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka kadib muddo saddex sannadood ah oo dagaallo ay dalkaasi ka ognaayeen dowladda ayaa rajo ka qabtaa inay midhodhalaan wadahadallada qaran ee dhowaan dalkaasi ka bilowday
dalka south sudan waxa uu sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ku dhammaystay dagaal ka dhex jiray ciidanka dowladda iyo dagaalyahaniinta mucaaradka ee raacsan riyaak mashaar iyada oo labada dhinac ay isku dayayaan inay abuuraan koox garhwadeen ka noqota wadaxaajood qaran ayaa xiisaduhu ay weli ka jiraan baadiyaha dagaaladuna ay ku soo noqnoqonayaan peter adwo nyaba oo ah sarkaal sare oo ka tirsan qaybta mucaaradka ee ururka s p l m ayaa sheegay in mustaqbalka dalku uu ku jiro dhaqangelinta heshiiskii nabadeed ee madaxweyne selvaker iyo riyaak mashaar ay wada sixdeen bishii ogost ee sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii heshiiska nabaddu waxa uu ahaa fursad xasiloonida iyo miyirqabka loogu ilaalin karo dadka reer south sudan nasiib darro waa silfakiir naftiisa ka waxyeelay heshiiska nabadda isagoo oo weeraray islamarkaasna guddoomiyihii s p l m i oo u eriyey dalka kongo markaas kadibna bilaabay howlgallo militari oo dadkayga lagala hortegaya ayuu yidhi south sudan ayaa bishii disembar ee sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii gashay xasilooni darro kadib markii salvakir uu ku-xigeenkiisii hore master mashaar ku eedeeyey inuu qorshaynayay inuu xukuumaddiisa afgembiyo dagaal sokeeye ayaa bilowday markii ciidanka salvakir ee qabiilka dhinkaha iyo kuwa riyaak mashaar ee nuweerku ay isbartilmaameedsadeen heshiiskii nabadda ee lagu saxeexay adisababa ayaa ahaa iskuday la doonayay in dagaalka lagu dhammeeyo labada dhinac ayaa wada sameeyey xukuumad kumeel gaad ah oo midnimo qaran hase yeeshee bishii julaay ayaa dagaal cusubi ka bilowday magaalada jubba iyadoo boqolaal qof la dilay isku horimaadyadaan ayaa keenay in mashaar uu dalka ka cararo dagaalkan saddexda sana jirsaday waxa uu barakiciyey dad ka badan laba milyan oo qof waxaana uu galaaftay nafta tobanaan kun oo reer south sudaanah salvakir ayaa dib u bilaabay wadaxaajood qaran bartamihii bishii disembar isagoo dadkiisa ugu yeedhay wadahadalla nabadeed hase yeeshee xubnaha mucaaradka ayaa cabsi muujiyey iyagoo sheegay in jawigu aanu ahayn mid lagu wada hadli karo hase yeeshee ku-xigeenka wasiirka warfaafinta acol paul cordig ayaa arrintaasi mucaaradka ku diiday annaga oo dowladda ah waxaan si xoog le u rumaysannahay in jawigu uu yahay mid lagu wada hadli karo hase yeeshee haddii qof reer south sudaanihi uu aaminsan yahay in jawigu aanu diyaarsanayn ha noo yimaado oo ha noo sheego waxa ugu malaynayo in jawigu aanu u diyaarsanayn markaa tani waa ubuucda wadahadalka qodob walba oo dalkeenna khuseeyana waan ka wada hadlaynaa ayuu yidhi inhiyaal timamer oo cilmi baadho ka tirsan macadka suud institute ayaa sheegay inaanay jirin dooni siyaasadeed oo ku aadan in dagaalka la dhammeeyo dadka reer south suudan nabad bay doonayaan hase yeeshee nabaddan waxaa loo arkaa inaanay oggolaansho buuxda haysanin waana sababta aan ugu arko inay dhibaata ka jirto way adag tahay in la dhaqangeliyo maxaa yeelay dhinacyada oo dhammi ma wada taageersana dadka oo dhammi nabad way wada doonayaan hase yeeshee uma doonayaan sida loo dhigay ayuu yidhi hogaamiyaha mucaaradka riyaak mashaar hadda waxa uu ku sugan yahay dalka south africa mana muuqato goorta iyo inuu dalkiisa ku soo noqonayo aad buu mahadsanyahay wariyaha v o a maxamed cabdi xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay waxaana magaalada nairobi warbixintaas ka soo diray wariyaha v o a maxamed yuusuf
iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a washington ciddii ay seegaan iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacataana waxa ay kala socon karaan website-keena v o a somaly com haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban muqdisho waxaa kusoo diyaarisay waryaheena zaynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xildhibaanada baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa maalintii sabdigii ansixiyey in musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya laga qaado lacag dhan soddon kun oo doolar halka musharaxiinta u taagan guddoomiyaha baarlamaanka laga qaadayo shan iyo toban kun oo doolar iyada oo ku-xigeenada guddoonkuna ay bixinayaan toban kun oo doolar qiimaha diiwaangelinta musharaxiinta ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka ayaa la mid ah kuwii ay horay hogaamiyayaasha madasha wadatashiga qaranka ay u soo saareen xubinta dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya maxamuud axmed kululihi iyo maxamed cumar maxamuud maclow oo labaduba ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan maxamed cumar sideedaba haddii mataqaanaa la rabo in la sameeyo doorasho la sameeyo ama tusaale guddoonka baarlamaanka ama ha noqoto madaxweyne ha noqoto waxaa waajib ah shir guddoonkaas inuu markaas u magacaabo markaas guddi u magacaabo arrimada kasoo shaqeey intaysan mataqaanaa la gaarin go-aamada kasoo baxa guddigaas hadda oo maanta lagu dhawaaqay oo shan iyo toban xubnood ka kooban yaa baarlamaanka guud ahaan wuxuu aqbalay oo mataqana isla gartay in laga qaado lacaga soddon kun musharaxiinta mataqaanaa u tartamaya kursiga madaxweynenimada kuwa kalena shan iyo toban mataqaana ay ogolaadeen anigu taas waa ku waafaqsana waad mahadsan tahay haye kulolihi aniga doodaniito xaaladeeda markaan ka hadlo waxaa waaye ma ku raacsin lacag xal ma noqoto xilna ma qaado qofna wax ma ka yeesho ninka soo doonanaya inuu noqdo mas-uul mas-uuliyaddiisa ayaa lagu dooranayaa laiskaga reebayaa codaa loo qaadayaa nin walbaba waa geeyaa waa imaan karaa waa isa sharaxi karaa laakiin jiradaanita meel kastaba lacagta lagu lagu xiraayo doorashadii hadda aan kasoo baxna lacag lagu xiraayo tan lacag lagu xiraayo ma aaminsani mana raacsani meelle waxay ka bedelayso ninkii imaanaya hadduu toban dhiibo iyo hadduu boqol dhiibo waa isla ninkii waa isla qofkii waa ma raacsani aniga waad mahadsantahay kulolihi dib baan kugu soo laabanayaa xildhibaan maxamed cumar waad dhegaysanaysaa dooda kulolihi wuxuu qabaa in qofka hadiiba uu sharuudaha buuxiyay islamarkaana waaye aragnimada uu leeyahay la qiimeeyo inaanay habbooneyn in sharuud looga dhiga dhaqaale inay bixiyaan adiga waad ayeedsantaho waad soo dhaweysay maxaad ku taageersan tahay aniga waxaan rabnaa horta bal taariikhda dib aan u fiirino baarlamaankii lagu soo dhisay tii carta lagu soo dhisay kii imbagaati oo laba kun iyo afartii lagu soo dhisay kii mataqaanaa oo jabuuti lagu soo dhisay kii hadda mataqaana ugu dambeeyay laba kun iyo labaiyo tobanka o aniga aan kamid ah weliba guddiga doorashooyinka aan kamid ah waxaan mataqaana ku taageersanaan leeyahay mar kastaba annaga halbeeg inaan ka dhigan waxay tahay haddiiba sidaad ka warqabtaan xubnaha aqalka sare ee soo sharaxa inay kamid noqdaan waxaa mataqaanaa guddiga doorashooyinka heer federaal iyo shuruud ay ka dhigan in qofka u bixiyo diiwaangelinta toban kun oo dollar inuu bixiyo marka maxaa diidaya inuu madaxweynihii oo qaranka dhan la rabo in mataqaana uu soo sharaxo in markaas soddon kun markaas laga qaado maxaa diidaya marka wax kasta waxay u baahan yihin tixraac u baahan yihin markaan leeyahay la jaanqaadid markaan leeyahay shalay guddiga doorashooyinka madaxweynaha toban kun aa laga qaadaya haddii aqalkii sare toban kun mataqaana hadda laga qaaday maxaa diidaya in soddon kun laga dhig maxaa diidaya marka aniga la jaanqaadida taasi oo la jeedaa mataqaana in waqtiga markaas la waxsooto wax kastana waxaa fiican in halbeeg wax laga dhigto ayaa fiican marka halbeeg waa sacsayaan qabaa iyagoo nafteeda waxay tiraaceen go-aankii madasha ayay tiraaceen laakiin waa si oo mataqaana si oo sifa sharci ay u sharciyeen baarlamaanka marka aniga waan aaminsanahay sabaana waa sidaan kuusoo sheego haye xildhibaan kululahi maxaad fikirka uga soo horjeetaa adiga fikirka waxaan uga soo horjeedaa dhowr arrimood qofka hadduu isa soo sharaxo oo muwaadin soomaaliya dastuurkii kuma taala lacagha laga qaado muwaadin soomaaliya oo isku soo sharaxo dhahay wadankaygan contribution ka geynaya inaan ka qayb galo dhisidiisi ama madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul baarlamaan ha noqdo ama ku-xigeyne ha noqdo lacagtaaniitu maxay ka bedeli kartaa waxaan waa wax aan dhoodhoobeysanay walaalkay waa yaqaanaa waxa waa isbaare ee loo dhigaayo inaysan nin walba isa soo sharaxin wuu ka lexleexanaya walaalkay maxamed waxa waaye yaanan boqol qofood isa soo sharaxin dad kooban ha isa soo sharaxaan oo ninkii tobankii kun dhiiba oo shanta kun dhiiba oo haddana raadinaya in lacag ma xirayso waxaa ila fiican dad mabda-ooda inaan sheegtaan kasoo qayb galaan halbeegaan la dhahay saasaa la waxeeyey dastuurkiina kuma taalo sharci loo codsanayana ma laha lacagtii la qaadana meel la geeyey lama yaqaano halkee ka imaanaysaa shalay waxaa la dhahay ninkii isa sharaxa xildhibaan shan kun ha laga qaado sanadkii toban kun ha laga qaado tobankii kun xisaabtoodii meel loo raaca lama yaqaano xukuma madal oo wada korabtad ah ayay gacanta ku dhigan meelay gaaraysa iyo sidii loo maamulo weligeed ma helayno marka taneeto war aan ka xishoona lacagahanito mar kastaba doolarka dadka shanta sanka laga soo gelinayo aad baa mahadsanta kulalihi maxamed cumar waad degeysanaysaa dooda kulalihi ma qabtaa haddiiba dastuurka qodob dhigaya aysan arinta ahayn in ay caqabad ku noqon karto dad badan oo xilku isku soo taagi lahaa horta anaga anagoo taraacayna doorashadii ugu dambeysay laba kun iyo labaiyo tobankii oo taraacayno marba haddii horey tallaabadan loo soo qaaday lacagaha ayaa kala bedelan aniga ma qabo waxaan ina wax kalo cusub ama ay sharci ka hor imaan aysan ahayn waayo xildhibaanka walaalkii kulelihii uu joogay goobjoogka ahaa xildhibaanu ahaa haddii ay sharci ahayn iyo haddii tahayba markaas iyo dooda ka dhiiban lahaa wuxuu raalli ku noqday in markaas oo mataqaana xilligaas oo sidaas wax hawsha lagu wado tan xigta aniga maanta ma aaminsanay nin musharax madaxweyne ah in ay culays ku tahay soddon kun oo dollar ma aaminsan waayo usoo diyaargaroob wax kasta usoo diyaargaroob waayo ninka madaxweyne musharax oo hadda muqdisho ku sugan ama kuwa imaan doono oo aan filayo kolley labaatan musharax ku dhawaad yihiin waxaa mar kore taqna waa isku soo talagaleen sida aniga aaminsanahay aan isweydiino maxaa lacagtan looga qaadaya oo musharaxiinta looga qaadaya waad ogtahay miisaanad gaar loo qoonday ma laha dhaqaalahaas la bixinaya waxaa lagu maamulaya mataqaana adeegyadaas kala duwan waayo waraaqooyina loo baaya waraaqaha codaynta waa aragtay wareega koowaada la galaya labaada la galaya saddexaada la galaya haddii aan jirin musharaxiin oo wareega labaad ka tunisala haddii si jirin waxaasoo dhan daabaca intaas waraaqay u baahan yihiin waxaasoo dhan waa qarash wax kaloo hadda gaar wasaaradda maaliyadda ugu talagashan ma laha marka adeegaas laga qaada lacagtaas waxay tahay adeeg lagu bixinayo mataqaanaa oo sida aniga hore usoo arkay oo aan kamid ahaa guddiga doorashooyinka oo madaxweynaha hadda mataqaana dalka jira oo aan kamid ahaa qarashaas waa loo bixina adeegyadiisa lagu bixina marka yaan loo arkin mataqaana wax oo ama culaysna ayagna ku ah ama wax aan loo baahna in lo arko waana waxaa aaminsanahay boqol kiiba boqol in qarashkaas loo baahan yahay ayna sax tahay soddonkaas kun in laga qaado kululihi maadaama qarashka lagu maamulayo doorashada islamarkaana aanay jirin miisaaniyad gaar ah oo loo qorsheeyey maxaa diidaya in musharaxiinta khidmada diiwaangelinta laga qaado waa tii sidaan si la mid ah baarlamaankii hore oo aad ka mid ahayd labada kun labaiyo tobankii aad u meelmariseen qarashka diiwaangelinta haddii wax cod loo qaadana wakhtigaas caadiga ah codkaasito badidiisa dadka meesha raacayna sharci ah ayaan doodka aniga halkaas kama keenin dadka sember u codeynayan kamid ahaa inaan kumi la qaado laakiin walaalkay wuxuu ku nuxnuxsanaya soddon haddii laga qaado toban haddii laga qaado muxuu uga dhigi waayey hal milyan tantu waan ognahay lacag xildhibaanada inay siinayaane hal milyan muxuu uga dhigi waayo isbaaro loogu dhigi waayo si fiican lacagtanuu dhahay waxaa lagu waxaynaya horta hore fotocobiya qabaan mashiinaha loogu talagalay doorashadii alaabteedaa loogu talagalay si wax garata maaha lacagtan la qaadaa ku baxaysa weligood xisaab xil celis ma noo keenin waxaan ku jiray cabdiqaasim markii la dooranayo waxaan ku jira cabdillaahi yuusuf markii la dooranayo waxaan ku jira sheekh shariif markii la dooranayo xasan sheekh markii la dooranayo kulli weligood xisaab xilma keenin marka ma ahan xisaalmakeen iyaga xadi kama wado maxee iska ka bedeshay dadkaan arganaan soo dooranay aniga waxaa imbortantii ah ya inaan qofka caqabad looga dhigin lacag ee mabaadii xisbi dhaqdhaqaaq shacbi waxtar haddii dad wax la siinayo wax loo waxaynayo abaalgud waxaa nagu leh intaad aragtay v i b iyo ciidan oo meesha soo gelaya maalintii shirka la furaya intaa aragtay waxaa lagu waxeeyey villa hargeysa meesha aniga princibalka aan ka boodaha waxa waaye lacagtan princibaly waxaan u aaminsanayn wix ay qofka ka bedelayso ma laha annaga waxaan u baahannahay madaxweyne waddanka hogaamiya soddon ha la dhaho labaatan ha la dhaho saddex ma qabo haddii laakiin la dhahayaba tanaan ka dhignay ee waxba ka bedelayso lacagtii waa haystaane maxaan u badin weyna boqol kun uga dhigi weynay shaqooyin badan waa yaalaan waa tan la dhahaya maxamed cumar
anigu hala kordhiyo malihi mataqaanaa hala dhimana malihi laakiin markii baahida loo fiiriyo waa lacag oo macquul ayaan qabaa tan madaxweynaha soddonkana waa qabaa musharaxiinta madaxweynayaasha tan oo guddoonka baarlamaankana shan iyo toban mataqaana waa qabaa waxaan kaloo aaminsanahay dadka guddiga oo hadda shan iyo tobanka oo uu magacaabay mudane ismaaciil boqor u magacaabay ani ma aaminsani inay isku koobaan hataa qarashaadka markuu soo galo inay isku koobaan ma aaminsani waxaan aaminsanahay ciidamada ilaalada markaas ama amniga kuwa sugayo oo kale ama ha noqoto shaqaalaha markaas la shaqeynayo in mataqaana waxun la gaarsiin tiro aniga taasoo kale aan aaminsanahay waxaa kusoo haray wixii kasoo haro qarashaadkii ka baxay doorashada wixii kasoo haro xildhibaanada waxaa u furan inay mataqaana guddoonka weydiinay yirahdeen guddiga doorashooyinka hadda markaas cidda markaa gudoomiyaha ka ah inay weydiiyaan o dhahaan waxaan u baahanahay xisaab xirkii maxaa qarash baxay maxaa soo haray taas xildhibaanada ayaga ay u furantahay taas hadda maaha in aan dood halkaa aan ka gelina maaha an kule arki waxaan siinayaa kululihi adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay war nin fikradiisa dollar ma lagu xisaabin karaa waa maya princibalka aan qaba kaas waayo ninkan ma ka keeni karaa wax soomaali wax taraayo progress u leh maskaxdiisa ma ku jirna annaga dollarka maa u noqonayo marka maskaxdii maya waxaa xooga ugu weyn oo saaran yaha waxaa waaye aniga waxaa waaye xornimada qofka muwaadinka ah inaan caqabad looga dhigin inuu dollar baxsho doorashadii hadda soo baxday waxaa waaye meeshaan ka sugaynay enhancing legitimacy oo kor in loo qaadayo nin nabadoona intii wax la siiyo jee nin la iska soo magacaabanayay konton iyo koo waa laga dhigay konton iyo kooda waxaa noqotay in faraha looga gubto nin aan lacag ku soo gelin ma lah nin inkiri karaayo ma lah hay dhahaan kulelihii beenlowa aawey aawey aawey dadkii xoogga ku lahaa baarlamaanka qaar qabiil loo adeegsado qaar siyaasad loo adeegsado qaar lacag loo adeegsado ma shaqaynayso marka waxaan qabaa aniga mabaadiyan mabaadiyan inaan lacag lagu xirin inaan dollar lagu xirin shacbiga soomaaliya wuxuu u baahan yahay dad ka geysan karaya ka buuxin karaya ka qancin karaya soo qabo dadka madaxdeena ah xubintii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamuud axmed kululihi iyo maxamed cumar maxamuud oo labaduba ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalka inta aynu ku kulmi doonno doodan mid lamid nabadgelyo
aad bay mahadsan tahay saynab abuukar oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban laantaafka soomaaliga ee v o ead nagala socoteen haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxay noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonnaa dhallinyarada soomaalida ah ee gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington oo kulan sannadkan cusub ay habeenkiisii kow uu bishay ee isugu yimaadeen kaasoo ay ula dan lahaayeen isdhexgal ay sameeyaan gobolka virginia ee magaaladan washington wax yar un u jira waxaa ka dhacay kowdii bishan koowaad ee sannadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka habeenkii kow uu ahaa sannadka cusub kulan qabaqaabadiisa ay lahayd ururka haweenka ee naswa ayna ka faa'iideen ururada dhallinyarada ah ee ku dhaqan gobolka virginia canab maxamuud cali waa agaasimaha ururka naswa waxa aan weydiiyey ujeedada kulankan ay usoo qaban qaabisay hay-adeeda naswa north america somali womens association oo anigu aan chair woman u ahay ayaa aan organizationkan oo iminka saddex sano jiray ayaa bilaabay inay dhalinyarada soomaaliyeed ee maxay ahayto ama soomaali meel kastaba ha noqoto ee af soomaali ku hadlaya dhinac kastaba ha ka yimaadeene daafaha ee dhulka soomaaliyeed ee af soomaaliga lagaga hadlo inay u qabanqaabiyaan wax ku saabsan iyaga inay xafladan mar walba sanadka aakhirkiisa waxaanu u samaynaa oo iminka sanad guuradii saddexaad ah inay caruurtu isu yimaadaan dhalinyarada young professionals students collegeka kuwa fasaxa ka ah high schools si ay u maaragtay dee u arkaan inay leeyihiin organization iyaga u khaasa oo ay dhalinyaradu ay isku bartaan oo isku arkaan oo ay informationka isdhaafsadaan iyo maaragtay dhaqankii iyo hidihii iyo culturekii iyo afkoodii iyo madadaalooyin badan aanu u samayno marka taasaa caawa ay ku socotaa xafladani maxaad ku xulateen dhallinyarada oo ama odayaasha iyo haweenka iyo qaybaha kale bulshada aad usoo qaadan weydeen waxaan ku xulanay tan caawa khaas iyagaa u ah waxaana la yidhaahdaa organizationkan dhalinyarada yongsam yongsam waxay ka jeedaa young somalis ayay basically ka taagan tahay ururka naswa ayaa unugtay oo dhalisay inuu organization dhalinyaradu jiro oo sababtoo ah dee waxa weeyaan odayaashuna ayagaa tooda ka sheekayn annagu iyaga waxba uma samayn karno haddaanu nahay naswa laakiin naswa waxay dumarka iyo faamiliyada oo dhan ayay khusaysaa islaan waliba odaygeeda ina marka ay wax naswa qabto waa u yeedhaa oo raggu iminka ayaan dhaweyto oo sab sabtidii bisha december tobankeedii naswa organizationkay qabtay ragguna waa ka soo qayb galay taase waxaanu ku xulanay dadka dhalinyarada ah ee maaragtay ku nool eriyadan meel ay ku kulmaan ay ku sheekaystaan ay maaragtay khaasatan caawa oo ah sanadkii cusbaa la filayo new years eve sanadkana lasii khatimayo inay dee inaynu xafladda iyagu ay ku raaxaystaan oo isku bartaan oo ay ku sheekaystaan sidaa aawadeed baanu ku xulanay ururka ururka dhalinyarada oo yangsam la yidhaaho ayaa caawa iska leh xafladan dhallinyarada kulankaasi ka qayb galay ayaa ujeedkooda waxa uu ahaa sidii ay aaraadooda isu dhaafsan lahaayeen xiriir joogtana u lahaan lahaayeen waxaa ka mid ahaa dhallinyaradii kulankaasi ka qayb galay fataax cabdi maxamuud ujeedada waxaweyne in laisu keeno dalka in laisu keeno dhalinyartii soomaalida heede ay garab joogtay in laisku keeno waa garta maxaa la isugu keenayaa waxaa la isugu keenayaa sabahaan kow inta badan dhalinyartii soomaaragta halkan talabaad inaan isbaraa la doonayaayo waayo dee aqaaribtaadii iyo dhalinyartii iyo dadkii kuu dhowaa dadka kale soomaalida ahaa inaad barato mujtamaca weeyaan marka waxaan go-aansanay wakti ugu fiican ee laisbaran lahaan yahay waktigan inay dadkiina wala winter bregaxa ku jiraan oo ay fasax yihiin oo isku hin karayaan marka waxaan ka dhignay caawa insha allah baan doonanay inaan ka dhigano waa gartay bal waxaad iiga warantaa dhalinyarada adigoo kaleeto a da-daada ah ee ku dhaqan magaaladan washington iyo nawaaxigeeda waxyaabaha ay rasmiyan mashquulka ku yihiin ama ay qabtaan marka laga soo tago iskuulka caawo kale maantoo kale waad isu imaateen marka laga soo tago isu imaatinkan maxaad ku bixisaan waktigiina inta badan
doorta bedidoodu dhalinyarta halkan joogta bedidooda waxay sameeyaan ugu shaqeeyaan talabaad marka wax dhigtaan halkan ka shaqeeyaan waayo dee dhalinyarta halkan badan waxay doonayaan inay tacliintooda iska bixiyaan qaar ba iska hoshubjo qaarna kuma joogaan qaarna laakiin waxay doonayaan inay isku dhisaan oo ay lacag iska bixiyaan marka u shaqeeyaan marka inta horena waxay dhigtaan iskuol meelaha waktiga dambena waxbay ka shaqeeyaan silaakiin part time job bay ka shaqeeyaan sida inay isku anfacaan lacagtooda wax ku furtaraan waa gartay bal marka waxaad iga warantaa kulamada noocan oo kaleeto ahmiyad intee la-eg bay idiin leeyihiin inaad isu timaadaan oo dhalinyarada isbarasho loo sameeyo ood is aragtaan sida ururka naswa oo kaleeto inuu isu kiin keena maxay macnoo idiinsoo kordhinaysaa horta macno waxay nasoo kordhinaysaa diimka ururadan naswo kale haddaad aragtid dadbaa soomaalida isku yimid waxay u tareen dalkoodii ay ka yimaadeen iyagoo mushkila badan ka jiraan soomaaliya somaliland meeshana waxay yimaadeen wax ka taraan marka marka dadka waaweynay insha allah meesha ka tagaan ay like ay meesha ka baxaan inagay tahay inaan buuxino meelahoogii meelahoogna waxaan ku buuxin karnaa un inagii isnaqaana waran dhalinyarta isnaqaanta marka hore inay wala shaqeeyaan talaba waa inay isgartaan like marka meeshii wala imaadaan waa inay isgaranayaan oo ay waxaan wala doonayna wala qabtaan so marka waxa meesha waxaa isku waxaan isku keenay maanta dhalinyarta inay isbartaan insha allah si hadhow mustaqbalka ay wala shaqeeyaan waa gartay bal waxaad iga warantaa cabdifatax seeba dhalinyarada halkan ku dhalatay ama ku kortay ama wax ku baranayso ay ugu xiran yihiin deegaanadii iyo dadkii ay ka yimaadeen ee soomaaliya kaba soo qaad dhalinyarada waxaa laga yaabaa in halkan ay dhaqan iyo dad ahaan iyo wax walbaba u yaqaanaan marka sidee caqabad ugu tahay in ay maaragtay ku xirnaadaan dadkoodii iyo wadamadii dib ee marka loo fiiriyo kale soomaaliya wadankiio kale sidee dhalinyarada ugu xirnaan karaan weli horta dhalinyarkaa ka jirta inta badan waa mashquul laakiin waktiyada u helaana inay dadkii ku xiraato waxaa jira dee laba nooc baa jira hadday dhalinyarahan ku dhalatay iyo dhalinyarahan waxbarasho timid kuwa waxbarasho timid markasta ay ku xiran yihin dalkoogii oo waakii ka yimaadeen waakii u noqonayaan waakii xaafadihii isla hadlayaan waaka quratay ay dib u noqonayaan talabaadna waxaa jira dadkan ku dhashay dadkan ku dhasheena dee the only way ay qulaadli kareen xaafadihii waxaasna waxa weeyaan waa iyaga waalidkood la xidho waalidkood ay isku xidhiyaan dadkii joogay dalkii waayo dee dadka halkan jooga badniba maba garanayaan dadkaasa jooga marka waxay baahan yihin inta badan qof se waalida ba aqaariba isku xiriiriya marka inta badan isku xiriirintooda waxay ka timaada un aqaaribtood kusoo dhow si la mida cabdifataax ayaa sahra nadiir oo iyaduna ka mida dhallinyaradaasi kulankaasi ka qayb galay kana socotay hay-adda c r i waxa ay sheegtay in wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimo ee dalka maraykanka ay ahmiyad u arkayeen dhallinyarada kulamo ay yeeshaan oo ay kaga wada xaajoonayaan si qoto dheer arrimahooda gaar ahaana markii ay soo baxday islaamna ceebkii ku milnaa doorashadii ka socotay bilaha dalkan maraykanka eena dhaaftay waxaan weydiiyey sahra iyada oo iyaduna ah gabar halkan ku kortay luuqada soomaaligana aanan ku hadlin bal sida ay qof ahaan iyadu isu aragto inay maraykan tahay amaba ay soomaali tahay maadaama luuqada soomaalidu ay aada ugu adag tahay waxayna ku jawaabtay
Me personally, I don't think that I have to choose between what Allah made me and the circumstances that I find myself in, you know? I mean, I was born Somali. No one's going to change that. I'm proud of that. I love it. I wish that I...
shakhsiyan waxaan isu arkaa inaan labadaba ahay waxaan ku dhashay soomaaliya waan jeclahay waana ku faanaa soomaaliya wax iga bedeli kara ma lahan waana sii jeclaan lahaa waxaana ka sii jeclaan lahaa inaan waddanka ku soo koro waayo waxaa sii badan lahayd luuqadda inta aan ka aqaano iyo sidoo kale dhaqanka laakiinse taasi igama joojinayso inaan ahay qof soomaali ah soomaalinimadiisana ku faano si taasi la mid a haddana waxaan ahay maraykan waa ku faraxsanahay inaan maraykan ahay waana ku faanaa waxayna taasi isiisay fursado fara badan waxaan ku faraxsanahay in labadaba aan ahaado equally important and I'm equally proud to be both. Um, I love being both. And, you know, I want to help my American community. I would love to help my Somali community in whatever capacity that I guud ahaana barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan intaasi ayaan ku soo gebagabeynayaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadka soo socdana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad ay umahadsantahay sahre cabdi wakhtiga ayaana soo kulaalaya heestii sanadka ismaaciilow aan mar dhowid ballan qaaday wakhtiga ayaa haya hasaatee inta dhegahooda gaartaa dhegeystayaasha ku filaan doonta waa heestaan kudhegeedu yahay milic kama hargalo waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdi yare iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda caweysnimo intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
milic kama hargalo kama hoydo dhaxama milic kama hargalo kama hoydo dhaxama wakhtiguna dhambuu iga dhaafaya milic kama hargalo kama hoydo dhaxama milic kama hargalo kama hoydo dhaxamaaha wakhtiguna dhambuu iga dhaafaya dhibka dhagar ma geline maxaa dhibay nafdaydii dhallinyaroy dhowlbaxay la moodeen wadnahatii ku dhararnayd aan kala dul sugaynaa nala kala dhex galay ifka dhagar ma geline maxaa dhibay naftaydii dhallinyaroy aan dhowlbaxay la moodeen wadnahatii ku dhararnayd aan kala dul sugaynaa nala kala dhex galay nololka la dhaqaaqno ma dhimanin managi